magacayga waxaa la yidhaahdaa haaruun maxamed deeqow odayaasha faafi ee weliba aniga waxaan ahay biis committee chairman faafi arrimahan dhaceen waan joognay waxaan joognay xagardheere wax badan baanan dhexgalnoon ku dhex jirnay nimankan meesha joogaan shan iyo toban sano iyo ka badan baa isla joognay weligaa annagaan wax dhibaato ahoo had ayaga xoogaa maaragtay dhaqan xumo ee ka tirsanayna ma ogyahay weligaa anagu had wax loo dhimin ma jiro waana wada joogno waa wada dhaqmanayna ayagana beecsharahay haysteen annagana beecshara haysteen waana isla dhaqmaynay oo waa isla joognay hadda dhibkan dhacay ayagaa keeneen dhibkan oo nin bay dileen meel nin ku dhintana haddii dhib inuu ka dhacay dowladdana way og tahay dadweynahana waa og yahay marka meeja waxaa dhibkan keenay ninka la dila ee ayaga gacantood u dhintay ganacsiga saameyn bay ku yeelatay buuq badan baa dhacay dhib badan baa dhacay ilmo iyo wax jinni oo ayaga ay daroogo intay siiyeen wada waalan baa carad iskaaga jiraan ilmihii baa dhexdideen ilmihiina dadkii weynaa caqli qaba ugu dhex kacee ilmihii waa waa laga celiyey meesha had egan dhibaatadeena way dantee oo egan had arrinta waa qabowdahay ayagana magaalada ay dhex socdaan oo had waa xaraysan iyo waxaa ma jiraan ayag naftoodaan ilaalin haynaa oon annagaan u joognaa magaalada oon waxaan ugu baaqaynaa nabadgelya in lagu wada dhaqmo xag iyo xaggabo markii horeba waan ku wada dhaqmayne haddana dhibkan imaaday unbaa naga dhexgale haddana inaan nabadgelyada ku wada dhaqmanno oo si fiican u wada dhaqmanno ayagana ajidkii lagu leeyaho ay soo maraan oo ayan dhihin macnaha waana kenya baan ka imaane iyo waxaasay muslin baan ma nihin iyo waxa ayan dhihin oo ninkii ay dileen gacantood ay ku dilaan ay ka soo garbaxaan oo dadka ay xalliyaan oo dadka ay dejiyaan waxaa ka dhashay magaalada inay naga xirmato magaalada inay naga xirmato yaa ka dhashay maalintii hore oo muxuu aha dhibaatada ay dhacday de maalintaa fardadaxdi bay ahayd waxaa laga cabsadayba magaaladii in muxaan kura soomaaliya oo dhan ay boobto ama madow ha lahaado ama soomaaliba ha lahaatee ganacsiga in boobka uu sii xoogaysto yaa laga cabsaday oo magaalada nin kastaba dukaankiisa wuu xirtay wuu xirtay marka daraad iyo shale iyo maanta maanta furasho ukoowe bay ila tahay haddaanan khaldaneen oo maaragtay muxuu ahaa soomaalidaba bilowday waxaa laga cabsanayay dadka ilmaha ee had idibdarrada samaynayay qaarkooda kuwa darogeystayaasha ahaa iyo xashiishka dhuuqay yuu ahaa falaadxumada waxay samaynayay marka dukaanka ama ganacsiga ama businesska ma madow baale mise soomaaliya baale umaba kala ahaba waxoo dhanba lugta inay mariyaan yaa laga cabsaday marka dowladda ayaan ka codsannay inay nabadgelyada ilaaliso oo magaalada aan lanlana dhicin marka maalintan hadda waaban u wada joognay dowladda laftigeed ciidamadu way joogaan soo gaaray maxaa yeele hadday dhowr maalmood laba maalmood ay sii xirnaayeen kolba wixii la heli lahaa dhib baa imaaday culeys baa dhacay hoos u dhac baa imaaday waad ogsoon tahay dhibkaasu waxaa ka dhasha foolkaane wax badan oo lagu tashanin baa iska yaa iska imanaya oona khiyaara ayna ka talin gurmad adag ayaanu samaynay waxaanu badbaadinay inuusan dhibaato kale iyo fal kala dhicin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaa shalay walaaladaa meeshaa ku xaraysan waa kuwan suuqay ka adeegtaan waxbay ka gataan iyagaa si nabadgelyaa ugu laabto meesha maadaama oo booliisku ay ku dhaheen arrimo amni daraaddeed xerada ha ka bixina haddana way soo baxaan waxbay gataan way laabtaan dhibkaana waxaan rajaynaynaa in ilaahay naga soo qaboojiyo inaan nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaan